dhowaan ayaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada waxaa heshiiskii doorasho ee ay gaareen ka mid ahaa in xubnaha matalaya somalilan lagu qabto doorashadooda magaalada muqdisho dhinaca kaletana madaxweyne farmaajo oo xalay ka qayb galay barnaamijka isweydiin iyo jawaab oo ka baxaya telefishinka dowladda soomaaliya ee somaali national t v ayaa sidoo kaleeto mar kale ka hadlay midnimada soomaaliya waxaa sidoo kaleeto madaxweyne farmaajo uu ka hadlay wadahadaladii dhex maray soomaaliya iyo somalilan isagoo ka hadlay arinkaasina waxaa hadaladiisii ka mid ahaa dib u heshiisiinta soomaaliya khaasatan soomaaliya iyo somalilan waa su-aal wanaagsan anugu intii aan joogay si aada yaan uga shaqeeyey intaa hadda joogta inay wada joogaan iyo inaan raadino somalilan somalilan walaalaheenna si midnimadeennii iyo wadajirkeennii aan usoo celino waxaan aaminsanahay inay tahay muqadas maxaa yeelay soomaaliya lama kala goonaayo cid aqoonsanaysa gobol ka ka tirsan soomaaliyana ma jirto laakiin dhalinyarada iyo shacabka unbaa wakti laga luminaya waxay maraysaa maanta soddon sanay maraysaa somalilan madaxdeedana wax walba waa sameeyeen meel walbana waa u galeen siday ku heli lahaayeen aqoonsi macnaheedu waxay tahay dowlad africa ka tirsan oo la kala goonaya ma jirto maxaa yeelay africa oo dhan yaa franjil ah haddii la kala gooyo africa oo dhan baa kala tegaysa waxay leeyihiin badan walbaba grievancy iyo dhib baa ka jira dhib qabiil baa ka jira dhib diin ayaa ka jira dhib juqraafi ayaa ka jira waxaasoo dhan annagu ma qabno haddaan nahay soomaali ninka soomaaliyeed oo raaskagooni jooga hadduu saylac tago waa waa dalkiisii wey cid ka garanaysa ma jirto saas darteed waa ku khasbannahay inaan midowno inaan isu imaano wakti waa naga lumay waa dhab inta ay maqan yihiin annaga waxbaa naga maqan waax muhiim ah ayaa naga maqan iyaguna ma istaagi karaan annaguna ma istaagi karno xaqiiqatanna waxaa kala haayo waxay tahay madaxda iyo siyaasiyiintaa kala haayo ummadda shacabku waa dad waalaah wax dhibaataha oo ka dhexeeya ma laha waxaa loo baahan yahay madaxdu inay isu yimaadaan iyagoo u danaynaya mustaqbalka carruurtooda iyagoo u danaynaya aniga qaybtayda wax walba waa isku dayay inaan sameeyo in aan waalahayn waalkay muuse biixi inaan la xiriiro oo aan la xaalo oo aan la fadhiisto waxaan isku aragnay waan isku aragnay waxaana dhex galay prime ministerka ethoobia abiy axmed meel fiican yaan wax isla soo gaarnay isla soo gaarsiinay laakiin ma shaqaynin ma shaqaynin haddana shirkii hadda ugu dambeeya aan ku qabanay jabuuti wuxuu ahaa shir anigu aan ka shaqeeyey u ahaa shir aniga aan ka shaqeeyey oo aan involve gareeyey oo aan ku qanciyey dowladaha maraykanka european unionka ethoobia iyo walaalkeen ismaaciil aan ku qanciyey u ahaa ma ahayn mid cirka looga yimid ma ahayn mid anigu aan bilaabu ahaa in shirka loo leexiyo loo waciyo jabuuti wuxuuna ahaa bilaaw wanaagsan inkastoo uusan sii socon oo aan doorasho ku jirno laakiin waxaan aaminsanahay inuu ahaa bilaaw fiican oo aan ka ambaqaadi karno insha allah mustaqbalka haduu ilah yihahdo codkaasi wuxuu ahaa hadalkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee barnaamij xalay laga sii daayay telefishinka qaranka ee soomaaliya haddaba madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda somalilan ee la sheegay in lagu dooran doono magaalada muqdisho isagoo ku tilmaamay weerar ay madaxda soomaaliya ku qaadeen shacabka somalilan sida uu hadalka u dhigay waxaa sidoo kale madaxweyne muuse biixi uu ka hadlay qaar ka mid a hadaladii uu xala jeediyey madaxweynaha soomaaliya warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maruu maanta ka hadlayey kuliyadda tobabarka macalimiinta ee magaalada hargeysa waxa uu nasiib darre ku tilmaamay hadal dhowaan ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya kadib shirkii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ku dhex maray magaalada muqdisho madaxweyne biixi ayaa tilmaamay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo hadalka lagu sheegay in baarlamaanka somalilan xubno matalaya lagu dooran doono magaalada muqdisho ay tahay weerar lagu soo qaaday shacabka somalilan sida uu biixi sheegay muddada waxay maqlaynay lix madaxweyne oo xabad ku shaqeeya waxaa ka soo baxay markii ay wuxoodii dhammaysteen hal go-aan oo somalilan ay kaga hadleen runtii ereygaas ay somalilan nimankaa waaweyn isu tegay aada wax u dharanayaan madaxweynayaasha dowladahaas wuxuu ahaa erey aan ninkii dhegeystiga uu yaabay somalilan oo an somalilan protectority misankii fariida ka qaatay ingiriiska waxay ku yidhaahdeen baarlamaankooda somalilan waxaa laga soo doobanayaa magaalada xamar caqliga iyo hogaaminta somalilan iyo cidda mustaqbalkooda mataraysaa waxaa laga daaraa muqdisho su-aashaa waxaa weydiinayaa kuwii soo jeediyay masaasay tala ka noqotay ma doqoniina ma cadaawalba arrintaa bahadalaha loo qaado waxaa kaloo layaab leh dadka somalilan oo dhan oo ahaa dadkii xorriyadooda qaatay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii oy kollidii iyo laba dowladood gaboobeen weebaa ka soo baxday madaxweyneyaasha soomaaliya ee lixda ah maxay tahay eedaas ma caybaa ma goyabbaa ma gef loo bagaalaybaa ma weerarbaa soomaaliya iyadaa shacabkeedaa sheegi doona wuxuu ereygaas duubaa soo qabtay xamar baan idinka doonayaa oo ku talinayaa ereygaasi halkaas u yaalaayo waxa uu yahay waa laga jawaabi doonaa haddii allah wixii madaxweyne musabix cabdi ayaa si gaara u soo qaatay taariikhdii xilligii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ee labada dhinac ay midoobeen lixdankii labaa dowlad waa midoobay midna waxay ahayd sideed degmo oo soomaaliya ahayd midna waxay ahayd lix degmo oo somalilan bay ahayd markii falaysku daray ee awoodda isaguna tiradaal dukugootay waalinadaa ka roono shantii way soo doonaynaaye sideedii degmo ee koonfurtu waxay noqdeen sideed boqol lixdii degmo ee somalilan waxay yidhaahdeen laba ka dhiga laba goboloo tog dheer oo inta barislexdood goola bayla ah goola bayla la yidhaahdo furco iyo goolada galbeed ku hargeysa waa qalinkii berigaa la qaaday waa waxaa la kudhaamay kuwa lixdanko waxay yidhaahdeen laba goola qaateen adu waxaati waa gobol soomaaliya kamida maanta waxa aan suka qabanay makeetiga farmaajo maanta oo ku hadlay iyo markaas xubkiisa isaga u sheegay isla toddobaad ka toddobaad ka hor markii uu xidhayo shirkaa madaxweyneyaasha dowlaha soomaaliya ku gurmayeen wuxuu yidhi waxaan ku dadaalay oo wuxuuga u sii daayay inaan isu hayo soomaaliya soomaaliya iyadoo horay gooni u joogto horay daaw ahayd afar toban sheeka soo dhaweynayaayidi maanta wuxuu waa gobol kamida oo ma go-do waa laba aan isukay qabanay waxaa taa dheer sanadkan gudihiisa farmaajo wuxuu isweyta uu caalamkooda yidhi waxaan raadigelin ka bixinayaa xasuur mid loo geystay soomaaliya yaani xasuur waya geystay oo madaxweynihii fadhiyada ka badkaca ka bixiya raadigelin afkiisa xawla caalam haddana saaka inuu yidhahdo ma gudi karto oo ma noqonayso oo waa gobol waa makeeki iyo markhaanturuu socdo garan maayo xag u socdo hadalkaas waana afkiisa soomaalida waxay tidhahdeen ilaahow haa iyo maya meelhayay weyeysi wuxuu ku dheeraaday midnimada uli afrika oo dhan baa kala daadanaysa oo sidada afrika axrigeedu wuxuu sheegayaa si aanay u kala daadan oonay qoloqolo iyo ugu bixi dowleedyoo kale dalalka waaweyni in lagu ertaado oy afrika ku dhisnaato dowladihii afrika xuduudaha ka dhaxleen isticmaalka waata soomaali ay ku dhashay dagaalada badan iyadoo deysan oona shantiga ay isu keenaynaa ee dagaalada ay gobolka u qaaday ethoobiya iyo kiiba ee caalamka uga suurtooysa xadadkiiba ku ekaada dowladda weliba xadka ingiriiska ka dhaxshay ku ekaada soomalilanna waxay ku egtahay xuduudihii isticmaalka laga dhaxay khadar maxamed cakule v o a hargeysa